Dadkan oo dhawaan laga burburiyay guryahooda oo ku yaala xaafadda Jaamacadaha ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay maalintii shalay isku soo bax ka dhigeen afaafka hore ee maxkamadda gobolka Banaadir ee dowladda federaalka. Waxa ay tilmaameen in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka iyagoo aan digniin la siininna lagu soo duulay oo si gardaro ah loo burburiyay guryahooda.
annaka gurigaana laku dunshay awalna waa laga gat haddana nagu kor dumiyey jiingaddeedii waa la baaba'shay ilmaha iyo gurigaa lagu dunshay gacmihii naga wada jarta jiingaddii wax cadaalada maana helin wax meel la geeyana maana helin wax guri noo dhisana ma helin lalooma sheegin lalooma digin ilmihii gurigii meel kasta waa laga baaba'shay gacanta jiingadaa ga jirta dadka la barakeeyaa ahay oo xaqdarada lagu burburi anaa u shaqaynay aruur badan waa ilaahay kuuma darnaada midkan toddoba jir waa unugii anoo bakaaro jira waxaa lii dhahay war agafa gurigaa gashay unugii naafada meel ma koogta kuma ogi waa unugii naafada dad darasa iigu gurmaday anoo bakaaro ku maqan oo adeeg raadi meheradiiyaa ku haysa jiray meheraddi waa iga burburiyeen guriguna waa liiga burburi Hantidooda ayay sheegeen in sidoo kale la burburiyay mar ay soo hadal qaadeen hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Axmed Macalin Fiqi ee uu kaga hadlayay dad ay dooni kula qalibantay dalka Madagaskar ayayna tilmaameen in iska daa dadkaasi ay wax u qabtaane ay kuwii magaalada muqdisho joogay ay iyagu dhibaateynayaan ummaddan qoraxdan taagan oo maalin kas taagan oo geedaha hoostooda joogo oo roobka ku da'aayo oo qoraxda joogo ilaahay ha looga cabsado uqubadooda ilaahay baa idinka soo saaraya oo dadka jijibideen oo dadka abbaabi'ideen war xalay waxaan arkaya wasiir ka hadlaaya dad oo kasmastar macnaha doon ku qalbantay waa ka hadlaa war wax uma qaban rabee kuwa waddanka joogiyood baabiinaysaa waxaa leedahay masakad guddiyaan u bixinaynaa dadka meesha waxaa guddi bixiyey kuwii beledka jooga wax u qabalaada aa baahi dhammaysay guryoodii ka baabi'isay haddana ka hadli maysid waa cagaf gelisay wax hadlaayo aan u jeedno ma jirtoba annagoo iska joogno oo ilmaheeni u dirsanay iskuulle iyo dugsi u dirsanay waxaan ka wal herna cagaf cagaf iyo iyo iyo askar socota inay hantideennii iyo waxaan agabkii aan ku seexanayna joodariyaal iyo sariiro xitaa ma haysano cagaftii naga dulmarsiiyeen bal jiingadinta iska dhaaftid waxay naga diideen jaanis inayna siiyaan aan alaabteena ku qaadano xabaday nagu bilaabeen ilmihii intaan la baxaynay ay noo soo dabamariyeen intaan ilmihii aan ta qaadanay isdhahna xabadda ka badbaadsada ilmaha ay xaafaddii cagcagaf naga mariyeen xitaa alaabteeni boorsooyinkeennii ilaa hadda meel ma ku sheegno waa la dul maraba jiingadaheenii iyo alaabteennii iyo xataa boorsooyinkeennii waa la dul maray magaalada muqdisho ee caasimadda dalkani soomaaliya ayaa waxaa waayihii u dambeeyey caada ka noqday dhulboobka xooggan oo ay dowladda federaalka uu mas-uulka ka yahay xasan sheekh maxamuud madaxa dowladda federaalka waxaana ilaa iyo hadda la soo tabinayaa dhulal hor leh oo ay dowladda kusoo hanqaltaagayso